baarlamaanka puntland oo maanta kulan deg dega ka yeeshay arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa soo saaray go-aan ka kooban saddex iyo toban qodob oo uga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka baarlamaanka dowladda puntland ayaa sheegay inaysan aqbali doonin go-aamadii ay xildhibaanada baarlamaanka federaalku ku ansixiyeen matalaada gobolka banaadir qoondada haweenka iyo doorashada laba kun iyo labaatan laba kun koob iyo labaatan sidoo kale baarlamaanka dowladda puntland ayaa tilmaamay in isaga oo ka duulaya qodobka afraad ee dastuurka puntland iyo go-aamadii shirka wadatashiga puntland uu qaadayo tallaabo kasta oo lagu badbaadinayo jiritaanka iyo masiirka puntland xogayaha guud ee baarlamaanka puntland cabdirasaaq xidig warsame ayaa saxaafadda u akhriyay warmurtiyeedka ka soo baxay golaha wakiilada puntland golaha wakiilada dowlada puntland isagoo gudanaya xilka iyo waajibaadka ku aadan matalaada dadweynaha puntland sida ku cad dastuurka dowlada puntland qodobkiisa lixdanaad iyo lixdan iyo afraad kana duulaya dooladii fadhiyada sideedaad sagaalaad ee kalafadhiga afartan iyo lixaad kuna saabsanaa tallaabooyinka sharci darada ah oo ka soc sida taxaanaha uga qaadanaya golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaasoo lagu yeereen xeerarka dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka iyo hadajeedintii guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu soo saaray qodobada inaan sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal lagu geli karin waqtiga doorashada doorasho qof iyo coda oo ku qabsoon ku qabsoonta si xog iyo xalaala oo loo leeyahay marka la eego duruufaha iyo wacyiga dadku hadda ku sugan yahay isla markaana sharciga doorashadu aanu kala saarayn nidaamka deegaan doorashada xisbiyada badan ee dastuurka dastuuriga ah iyo nidaamka awoodqeysiga habbeeleedka ortotify oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka sidoo kale aan la taabin karin arrimaha ay ka mid yihiin sugidda amniga dalka guud ahaan dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah iyo afti loo qaado tirakoob rasmi ah oo ka dhaca dalka oo dhan diiwaangelinta wabixiyaasha dalka axsaabta ku dhisan nidaamka siyaasadeed oo loo daliyahay buuxiyeyna nidaam dhammaan shuruudaha laga rabo hubkalegista iyo duheshiisiinta heshiisiin dhab ah oo ka dhaca dalka oo dhan guud ahaan dhammaystirka sharciga axsaabta siyaasadda dalka waxaa xaqiiqo ah in hadaljeedintii gudoomiyaha guddiga madaxa banaandood ee doorashooyinka qaranka ay ka muuqatay in guddigu ku fashilmay xilkii iyo waajibaadkii dastuuriga ahaa ee loo dulmaray ayna golaha shacabka ka horjeedin soo hordhigeen jadwal doorasho oo ay ku caddahay in sifa sharci darro ah loogu kordhinayo muddada xilhaynta labada gole ee baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taasoo ku hormaraysa dastuurka kumeelgaarka ah qodobkiisa lixdanaad iyo sagaashaniyo koowaad iyo mudaxileenka labada gole ee baarlamaanka iyo madaxweynaha oo ay ka hadsan tahay afar ilaa toddoba bilood siday isugu xigaan inaanu dastuurka waafaqsanayn go-aankii koob iyo labaatankii bishii lixaad laba kun iyo labaatan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ay ku meelmariyeen qoodada kuraasta haweenka ku fadhiyaan taasoo loogu askeeyey in haweenka keliya ku tartamaan arrintaasoo ka hormanaysa xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniinka muwaadiniinta islamarkaana aan lahayn wax cuskasho sharci ah qodobka afraad inay sharci darro tahay go-aankii toddobiyo labaatankii bishii lixaad laba kun iyo labaatan golaha shacabka federaalka soomaaliya ku ansixiyey kuraasta aqalka sare ee matalaada gobolka banaadir taasoo ka hormaraysa dastuurka kumeelgaarka qodobkiisa toddobaatan iyo labaad taasoo sheegaya tirada xubnaha aqalka sare sidoo kale ka hormaraya qodobka lixdaniyo saddexaad toddobaataniyo koowaad toddobaataniyo sagaal sagaalaad boqol iyo soddoniyo labaad boqol soddoniyo saddexaad boqol soddoniyo afraad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka shanaad golaha wakiilada puntland ma aqbalayo go-aan go-aanka sharci darrada ah ee kuraasta lagu kordhiyey aqalka sare iyadoo aan la marin habraaca dastuuriga ah ee qodobada kale ku xusan qodobka lixaad golaha wakiilada puntland wuxuu aaminsan yahay in matalaada gobolka banaadir sool iyo sanaac ay xaq u leeyihiin inay helaan mutalaadoodii camalka sare iyadoo loo qarayo habraac waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka toddobaad go-aanka wuxuulada dowladda puntland wuxuu si buuxda u taageerayaa war saxaafadadii ka soo baxay madaxtooyada dowladda puntland labaatan iyo afartii bishii dhacaad laba kun iyo laba kun iyo labaatan ee arrimaha doorashada reer federaal laba laba kun iyo labaatan laba kun iyo labaatan iyo kow qodobka sideedaad go-aanka wuxuulada dowladda puntland wuxuu bogaalinayaa toddobaatan labadii xildhibaan ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaasoo qaadacay go-aankii sharci darada ah ee ka soo baxay golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya kuna aadanaa matalaada gobolka banaadir qodobka sagaalaad waxaan caddaynanaa inuu waxu kama jiraan yahay islamarkaana aanu yeeleen wax kiritaan sharci ah xeer kasta oo ka horumaraya dastuurka kugeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka tobnaad waxaan ku baaraynaa in golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya aynaan meel marin xeerarka aan waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka qodobka koob iyo tobnaad waxaan ka digaynaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu saxiixo habraacyo iyo xeerar ka soo horjeeda dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maadaama madaxweynuhu yahay ilaaliyaha dastuurka sida kurcad qodobka sideetan iyo toddobo rafadiisa koowaad xarafka sasiid ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka labiyo toddobaad golagu wuxuu soo jeedinayaa in golayaasha dowladda puntland aanay ka qaybgelin shir shirka uu ku raacay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ee shanta ilaa sideedda julaay laba kun iyo labaatan inta laga saxayo xadgudubka sharci ee hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya ay galeen qodobka saddexiy tobnaad ugu dambayntii golaha wakiilada dowladda puntland isagoo ka duulaya qodobka afraad ee dastuurka dowladda puntland iyo warwartiyadii shirka wadatashiga puntland ee toddobiyo labaatankii maarso laba kun iyo labaatan qof toddobiyo toddobankii bishii saddexaad laba kun iyo labaatan wuxuu qaadanaya tallaabo kasta oo lagu badbaadinayo jiritaanka iyo masiirka puntland wabilaahi towfiiq go-aanka ay soo saareen golaha wakiilada ayaa xildhibaanadu cod gacantaag ah ay ku meel mariyeen waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland cabdirashiid yuusuf jibriil koobka fadhiyo fadhi waa koob iyo afartan la'eg shan iyo soddon mudana waa obol hal mudana waa diimo shan mudanana waa afar shan mudanana waa kaamse sidaas ayaa go-aankii gobol qaatay uu ansax ku yahay waana maasantii
jaamac cabdiraxmaan axmed faandhe puntland t v garow